muddo toddobaadna waxaa mid ka mid ah jaalasha ku yaala magaalada jigjiga ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashada etoobiya ku xihan qoyska mid ka mid a odayaasha ku dhaqan magaaladaas ciidanka nidaamka mustafa cagjar ayaa waxay jirdil iyo xarg isugu dareen qoyska oday dhaqmeed lagu magacaabo cabdirashiid ugaas rooble iyadoona la xiray sideed ruux oo ka mid ah qoyskiisa waxaana ay ciidanku garaacis kula dhaqaaqeen haween la dhashay cabdirashiid kuwaasoo iyagoo dhaawac ah muddo toddobaad ah ku xihan xabsiga xilli ay ciidanku weerariyeen guriga wax uu cabdirashiid ka maqnaa magaalada waxaana markii uu soo noqday laga diiday in qoyskiisa loo sii daayo warays horey uu bixiyey ayuu sheegay in sababta weerarka iyo xarigga xubnaha qoyskiisa ka tirsan ay la xiriirto muran ka taagan guriga aabihiisa oo uu sheegay inuu ku haysta si xoogna kaga degan yahay nin amxaar ah aabbaha dhalay cabdirashiid ee leh guriga xoog lagu haysto oo lagu magacaabo ugaas rooble ugaas doodi ayaa waxaa sanadkii kun sagaal boqol toddobiy toddobaatanki lagu dilay magaalada jigjiga isagii dad kale oo isugu jiray xubno ka tirsan qoyskiisa odayaashii haldoorka u ahaa dadka deegaanka iyagoona lagu daldelay buuta kaaramaar ee dhulka soomaali galbeed dowladda xabashada etoobiya ayaa dhibaato xoogan ku haysa bulshada soomaaliyed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda iyadoona kula kacda dilal joogto ah xerig iyo guryada oo ay xoog kula wareegto